asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu badanaaba kobtan ku wadaagno barnaamijka barqanimo iyo midka sabtida ee caweyska kororso aqoontaada innaga oo waxyaalo badan oo dahsoon dadban dadan iyo maaragtay kuwo kale oo diiran intaba ku wadaagna waana xubinteennii caanka ahayd teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas qayb ka mid a idamka iibi waxaa la yidhi nin baa arkay rag dheri uu dabka u saaran yahay dheri baa dabka u saaran wuu karsamahayaa raggii iyaga ahaa waa sugi la'yihiin marka mid baa wuxuu leeyahay war dabka durba dhaqso oo dabka ku afuuf mid baa wuxuu leeyahy war qoryaa isku raaci kuwa wuxuu leeyahy war naga fiir inuu biyo beeray mid baa wuxuu leeyahy war amuu bislaaday mid baa wuxuu leeyahy war iisa burin waa rag kooxa dee waad garanaysaa oo nooc minal jamhad u samaysanoo waxay sugi la'yihiin dherigaa dabka saaran inta uu ka karahayo ama ka bislaanhayo ayay sugi la'yihiin maaragtay de kolley wax ka kulul ayaa haya bay ka dhigan tahayoo waxa ay sugi la'yihiin waa wax ka kulul waxaas dabka saaran ee bislaanhaya waxa ku simila inay bal sugaan taas ayaa aad yo aad ugu adkaatay markaasay way kala hadlahayaanoo aad yo aad bay u kala codlaynhayaan sidii hadda ka hor aan xubinteenna murtida sheeko ahayd ku aragnay oo gabdho saddexaa intay cunto karsadeen midba ay meel ku dhawaaqdo mid tii naahaanta galaankeeda saar mid waxay tii naaha kafufe u kaad mid waxay tii naa biyaha liimbi midba waxbay sheegtay rag noocaasoo kaleentaa weeye raggani marka way sugi la'yihiin ninkii baa arkay wuu la yaabay nimanka maaragtay dhibka haysta kolkaasuu dhabankii gacanta ayuu isa saaray saasuu isugu qabtay waa dhabankii iyo gacanta ma maqli jirtay hebel shantuu dhabanka saaray shantii iyo dhabankii ayuu isla haysiiyey saasuu u saaray raggiibuu qiimeeyey nin walba meel buu ka egay isaga laftiisu waxa wuu la qabaa ma og tahay oo de kolley waxay tabanhayaan isna wuu la tabanayaa hadduu baahi yahay iyo hadduu wax kaleento yahayba isagoo marka la yaaba nimankii ayaa mid ka mida raggii oo kuwii qaylyahayey ee lahaa warsaa naga dhe warsaa naga dhe warsaa naga dhe ayaa miyiirsaday intuu miyiirsaday wuxuu arkay ninkan ku maqan kolkaasuu si haleela wuxuu u yidhi war hebel maxaad dhabankiiyo gacmaha isu saartay oo aad sidan u tahay ma annaga ayaad nala yaaban tahay buu yidhi ma ogtahay markaasuu yidhi haa siiyo maxaad noola yaabtay markaasuu hadal murtiyeedkan cajiibka ah ayuu ku hadlay oo wuxuu yidhi haddii eebba idmahayo dheri dhibkiisuu qabaa ninkii sugaayana dhibkiisuu qabaa u fiirsaya wuxuu yidhi dherigaa dabka saaran dhibkiisuu qabaa ninkii dheef ka sugahayaana dhibkiisuu qabaabi u fiirsaya dherigaa dabka saarani dhibkiisuu qabaa oo dee dabkii baa ku kacahayo qoryihii baa saa ugu taqahaya isagii baa taqahaya burbububa'aloo kulayl baa ku socda ninkii dheef ka sugahayaana dhibkiisuu qabaa buuri waa laba isku dhib qabta oo kanna waa sugi la'yahoo kulayl baa haya iyo maaragtay wax uu ku sugi waayo iyo hamhamleyn iyo hamuungoroyo kanna dabbaaba lagu hooyaceeyayoo gooyahoo dhan buu ka ololhayaayo taqitaanka iyo ololka waa tii mahmaha soomaaliya ay ahayd dheriga maxaa kulaylka ka keena karka waa mahma ka mida mahmaayihii caanka ahaabay taasina ahayd wuxuu yidhi dherigaas dabka saaran dhibkiisuu qabaa ninkii dheef ka sugaayana dhibkiisuu qabaa ayuu ku yidhi kolkaasaa raggiiyu inta iswada dhowray nin walba dib u fadhiistay oo yidhi hadda dheriga iyo nin sugahaya unbaa laga hadlae armay mahmaahdu dhaladiinna ka curataa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi lama ilbeelo ama saasoo kale ah loo gooftaa lama ilbeelo ama saasoo kale ah loo gooftaa